shirkan jaraa-id oo ay maanta si wada jira garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ay ugu qabteen mas-uuliyiin ka tirsan puntland oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada puntland xuseen cismaan iyo wafdi ka socday dalka imaaraadka carabta oo in ka badan afar iyo labaatan saac ku sugnaa gudaha magaalada boosaaso ayaa lagu sheegay in dowladda imaaraadka carabtu ay ballaarin ku samayn doonto garoonka magaalada boosaaso sida uu wasiirka duulista iyo garoomada puntland uu ku sheegay ugu horeyn shirka jaraa-id waxaanu hadda joognaa erabortkii internationalka ahaa ee boosaaso wafdigu waxaa maanta boqoshadooda ay daaranayd mashruuca erabortka boosaaso ballaarintiisii iyo casriyeyntiisii iyadoo oo erabortkani laga qaban doono shaqooyin waaweyn oo ay qaban doonto ay maaragtay yaboohiisa iyo tabarciisa leedahay dowladda imaaraadka oo aan walaala nahay oo aan uga mahad celinayno runtii gacanta weyn ay geysteen erabortka waxaa laga qaban doonaa kun iyo laba boqol baa lagu dari doonaa fensi weyn buu yeelan doonaa terminal weyn oo casrigaa laga dhisi doonaa tower baa laga dhisi doonaa waxaan u diyaarinaynaa oo loo diyaarin doonaa inuu noqdo airport international ah oo east africa eraboordhada ugu maaragtay shaqada fiican iyo serviceka fiican inuu noqdo mashkuur baan leenahay waa uga mahad celinaynaa runtii walaalahayo dadka reer puntlandna waxaan waxaan rajaynaynaa maadaama ay tahay boosaaso magaalada ganacsiga ee dhaqaalaha oo runtii ganacsigeeda in lagu xidha dunidao dhan ay baahi u qabto wuxuu noqon doonaa airport weyn oo cargo ah wuxuu noqon doonaa eraboordhada ugu shaqada fiican east africa runtii walaalahayaga imaaraadka sheekh xasan siciid wafdiga hogaaminayo mashkuur baan leenahay sheekh xasan siciid oo ka mid ah wafdiga ka yimid dalka imaaraadka carabta ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabtu ay ballaarin ku samayn doonto garoonka magaalada boosaaso inkastoo uusan shaacin qiimaha lacagta ku bixi doontaa ballaarinta garoonka dhinaca kale xubno ka mid ah wafdigan ka yimid dalka imaaraadka carabta ayaa maantay booqday dhowr goobood oo ku yaal magaalada boosaaso isuguna jira goobo ganacsi iyo kuwo dawli ah sidoo kale wafdigan ayaan shirka jaraa-id ku shaacin wakhtiga ay bilaabi doonaan dhismaha iyo ballaarinta garoonka magaalada boosaaso xilliga ay dhammaystiri doonaan iyo qiimaha lacagta ku bixi doonta faadma yaasin jaamac v o a boosaaso